waxaan hadda wakhtigan u qabanay saxaafadda inaan ka warbixinno oo xisbiyada mucaaradka uga warbixinno oo bulshada u sheegno kulankii wadahadalka la sugayey labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda iyo xisbigeeda inaannu u sheegno wixii aanu kala kulannay iyo waxaanu kala nimi waxaa toddobadii caawa ballan madaxtooyada lagu qabtay oo labada xisbi mucaarad ka qayb galeen laba xubnood iyo laba xubnood na lagu wargeliyey ballantii hore noogu xidhnayd ee ahayd sideed iyo tobanka mey dabadeed aan kulanno laba xubnood oo waddani ka socda oo ahaa aniga iyo masharax madaxweynaha amiin cabdiraxmaan ciro faysal guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa afartaa xubnood baanu ku tagnay markii wadahadalkii furmay annagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arrintii doorashada ee laysku maandhaafsanaa uu madaxweynuhu ka daayo carqaladda kow komishinka oo ahaa waxa weeye hay-addii u dhexaysay xisbiyada hay-addii doorashada hay-addii madax bannaanayd ee loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan oo aanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaanu u aragno tallaabooyinka uu qaaday oo dham inay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaada shaqadooda inay qabtaan lana soo dhammaystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligii doorashada oo saddexiyo tobanka nofembar ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada ee la qaban lahaa iyo timetablekii laysla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo komishinku isla qorsheeyaan la ysla saxeexo oo ay noqoto mid cad oo yacnii aan kama hufto ah oo yacnii laysla garto oo aan mugdiyo warwaray ku jirin taana waxaa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa midka saddexaad ee odhanaya waxa weeye diiwaangelintii iyaduna oo bilaabmi lahayd labaatankii bisha oo komishinkii carqaladdanu soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afgaran waa la isla mari waayey waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yacnii horumar ahoo isumaatin dambe uu dhalinayana nooma muuqan iminka waxaanu isla gaadhayna ma jirto waa mahadantii